waxaanu qabanay hadda oo ma jirto waxaanu qaban karnana ma jirto maamulkii magaaladan waa aan nahay magaalada anagu laftirkeena aanan tegi karin waxaa jooga niman maleeshiyaada magaalada oo aanan ogoleyn wax maamul inuu ka shaqeeyo maleeshiya beeleed weysan oo qabiil ka soo jeeda oo magaalada haysta oo cid kastana ay wada og tahay dowladda dhexe ay ka warhayso maamulka koonfur galbeedna aan ku wargelinay waa hore maamulkii degmada tegey oo inuu shaqeeyo diyaar u ah xabadaa lagaga soo saaray magaalada banaanku ka jooga ciday ka qarsoon tahay ma jirto meel aan anagu wax ka qaban karnaba ma aha meesha uu dhibka ka dhacay walaalkeed dowladda dhexena waan gaarsiinay maamulka koonfur galbeedna waan gaarsiinay annagaa ka mid ah aniga kula hadlaayo maamulka koonfur galbeed soomaaliyan ka tirsanayo oo degmada u magacaaban maxaa yidhahdaa riboortka waan gaarsiinay madaxdii annaga naga sarreysay ilaa wasaaraddeeda arrimaha gudahan gaarsiinay maamulkii inuu ka shaqeyn waayo magaalada oo ay hortaagan yihiin niman qabiila oo huweysan oo maamulkii hore oo annaga naga horreeyey dowladda dhexe soo magacaabeen magaalada xabad kaga saaray annaguna markaan tagnay sidoo kale nala dagaalamay magaalada annagu geesaan ka joognaa bartamaha magaalada maanan tegi karno maamulkii magaaladana waa aan nahay xafiiskii maamulkii oo lagu yaqiido dowladda hoose ma shaqeeyo cid kasta oo magaalada u dhalatay meel kasta joogta way og tahay dowladda dhexe annagu waan ku wargelinay guddoomiyihii gobolkaa yimid habin hore shalay waanla kulanay wixii rabooda jiray waan u sheegnay asigaa maanta magaalada tegey maamulka oo dhan waa ka dhinac cid maamul sheeganaysaa magaalada tagta oo shaqayn kartaa ma jiro waa niman qabiila maleeshiya beelaad huweysana marna dharka militariga ku labista oo magaalada jooga aanan ogoleenba wax nidaam ama maamul inay meesha ka shaqeeyaan